madaxweynaha soomaaliya oo wada tashiyo soconayay laba maalmood lalahaa madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa shirkaasi waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ku saabsan qodobada ay tahay in hogaanka dalku uu mudnaanta siiyo hogaamiyaasha federaalka iyo kuwa gobolada ayaa ku heshiiyey inay mudnaanta siiyaan dhammaystirka dastuurka qorshaha amniga qaranka iyo in si wada jir ah loogu gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste shirkii golaha wadatashiga qaran ee labadii maalmood ee ugu dambeysay ka socday magaalada muqdisho ayaa la soo gebagabeeyey iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban toddoba qodob kuwaasoo la xidhiira dhammaystirka dhismaha dowladnimada soomaaliya waxaana qodobada ka soo baxay warmurtiyeedka ka mida kow qabyatir iyo dhammaystir waqtiyeysan oo lagu dul dhiso guulihii horey looga gaaray dib weegista dastuurka noqdana mid ay u wada dhan yihiin dhammaan heerarka dowladda iyo qaybaha bulshada labo golahu wuxuu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in la dhammaystiro hannaanka amniga qaranka sida dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada saddex golahu wuxuu isla meel dhigay in la helo nidaam doorasho oo midaysan iyo doorasho dimuqraadi ah oo dalka ka dhacda afar golahu wuxuu si wada jira isugu raacay in la xaqiijiyo dib u heshiisiin siyaasadeed iyo mid bulsho oo lagu xalliyo khilaafaadka ragaadiyey dowladnimada shan golahu wuxuu isku raacay in mudnaan gaara la siiyo wadahadallada dowladda federaalka iyo somalilan lix golahu wuxuu ku heshiiyey taabagelinta dardargelinta iyo dhammaystirka hannaanka federaalka si uu u noqdo mid gaara ilaa heer degmo loona dedejiyo dowladnimada toddobo golahu wuxuu isla qaatay dhammaystirka hannaan garsoor madax bannaan hufan islamarkaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabka soomaaliyeed ugu dambayntii golahu wuxuu isku raacay in si wada jira loogu gurmado dadka soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen loona diyaargaroobo ka hortagga masiibooyinka soo noqnoqda lana helo sidii xal waara looga gaari lahaa wuxuu kaloo golahu ku baaqayaa in la mideeyo dadaalada wax looga qabanayo xaaladaha abaaraha ee dalka ka taagan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi qoyste haddaba qodobada ka soo baxay shirka wadatashiga qaran maxay ka dhigan yihiin meesha ma ka saari doonaa khilaafkii soo noqnoqda ee u dhexayn jiray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada su-aalahaasi iyo qaar kale ayaa ismaaciil xuseen farjar waxauu ka wareystay cusmaan muxyidiin shaatax oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho guud ahaan warmurtiyeedka wuxuu ahaa mid aan aada ugu qanacsannahay qodobadii ka soo baxay waxaana rajeyneynaa inuu noqdo qodobadan sidii lagu guuleysto in lasoo saaro dhaqangalkoodana uu noqdo mid runtii laga dhabeeyo lagu guuleysto waan gartay marka qodobada idinku aad sida gaarka ah u danaynayseen maxaa kamid ah annaga qodobada aada u danaynayno oo aan la wadaagno waxay ahaayeen arrimaha heshiisiinta oo weliba dhinaca arrimaha bulshada iyo waxaan ku talinay inay dowladdu ay yeelato ama lasoo saaro waxaa la yidhaahdo peace national peace policy oo runtii aada ka hadlaayo nabadeenta aada uga hadlaayo maxaa yeele inta badan waxaa laga hadlaa amniga amnigana waxa uu inta badan kuseeya ciidamada marka si dibasiin dhab u dhacdo inuu jiro siyaasad ka hadleysa maaragta arrimaha nabadeenta waxaa kaloo aada uga anaga aan la wadaagna ku jiray adkeynta nidaamka cadaaladda oo runtii ah mid aada colaas badan ugu jiro dhibaato badan ugu jiro waxaan kaloo ka hadlaa arrimaha amniga waxaan kaloo ka hadalna dhamaystirka heerkiisa dowladnimada oo runtii iyagana hadda ay kasoo saareen oo ah in maamulkii dowladeed uu ka maqan yahay kii meesha uu asaas ku aheed oo ah heer degmo oo haddii aanu degmooyinka aysan maamul ka jirin ay adagtahay sidii loo qaban lahaa doorasho qof iyo cod sidii loo qaban lahaa dib heshiisiin sidii adeeg dowladeed loo sameyn lahaa bulshada u gaari lahaa iyo sidii qofka muwaadinka ah oo codkiisa u gaari lahaa dadka go-aanada siyaasadeed ama shiirka siyaasadeed gaaraya marka taana waa i xuseen abaaruhoo kale waa waan ka hadalnay oo talaan ka bixinay iyo arrimaha dhaqaalaha intaas aad ugu weynaa waxyaabaha waan gartay arrimaha kale diiradda lagu hayo waxaa ka mid ah marar badan soo noqnoqday khilaafka u dhexeeya dowlad dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada marka aad qoraalka saa u akhriday ma isleedahay isu soo dhowaansho ayaa la dareemayaa oo waa suuragal in bal afartan sane soo socda laga maarmo khilaafka marar badan soo dhexgala dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada
haddaan dib kuga xasuusiyey xilligii doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii markii dowladdii hadda xilka dhamaaday la doortay waxaa shirarkii lagu qabtay london aada mooda in maamul goboleedii iyo dowladda federaalka aada ay isugu soo dhawaayeen marka khilaafaadka inta badan oo hadda soo jiray wuxuu ahaa mid sabab u ahayd isla xisaabtan la-aan ka dhex jirta ama maamul goboleeda dhexdooda ama maamul goboleeda iyo dowladda dhexe taa ayaana mar kastaba sabab u ahayd marka iskuimaanshaha noocan hadda waa soo dhaweyneynaa waxaan ka rajeyneynaa inuu haddii la helo dowladnimada federaal federaal federaalismka haddii la dhamaystiro oo ay degmooyinkiina ay dhismaan waxaa suurtagal noqonaysa marka in khilaafyada noocan oo kale ah aysan soo laaban maxaa yeeley inta badan khilaafyada aan hadda aan soo aragnay mid sharciyeysan ma aysan ahayn mid oo la xakam sharciga u xakameyn karo xataa ma aysan ahayn maxaa yeele waa la baalmaraya sharciga marka si ay u hagaago waa laga maarmaan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka ka ah inay wada shaqeyn joogto ah iyo khilaaf aanu ku dhisnayn mar kastaba inuu jiro aada muhiim u tahay si taa loo gaarana waa in la helaa la dhamaystiraa dowladnimadii oo si ay haddii maamul goboleeda naftirkooda ay noqoto in lagula xisaabtami karo xiriirka ay laleeyihiin dowladda federaalka hadda waxaad moodaa baarlamaanada ka dhisan dowlad goboleedyada inta badan aysan la xisaabtamin hogaamiyaasha oo maamul goboleeda oo horta inta badan go-aanada ay ay gaaraan si maaragta aan baarlamaanadooda la xiriirin marka haddii dowladnimada dhamaystiro oo ilaa heer dowla dhamaystiro waxaa imaanaya xisaabtan waxaa imaanaya waana yaraana khilaafyada noocaas oo kale sida aaminsan haddaan su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo marka laga hadlayo qodobka koowaad oo kale waxaa warmurtiyeedka dad akhrida arrinta dastuurku ka hadlay waana arrin sanado badan laga hadlayey ma isleedahay haatan wakti kooban waa lagu soo gebagabeyn karaa dhammaystirka dastuurka maxayse yihiin caqabadaha ilaa haatan hortaagan in xukuumad xukuumadihii ugu dambeeyey ay dhammaystiri kari waayaan runtii markaad fiirisid dhamaystirka ee dastuurka wax badan ayaa laga qoray dastuurka oo aada moodid in inta badan horta uu qoran yahay waxaan isleeyahay markaan hadda warku meesha uu hadda dowladda cusub ay ka bilowday iyo inta badan ku-alcelis badan uu ku alcesheeyay madaxweyne xasan sheekh inay runtii ay suurtagal noqon karto waxaan kaloo aan isleeyahay waxaa suurtagal ka dhigi karo oo hadda guluhu jiray sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha soomaaliya somaliland taana oo runtii u ah aas-aas dhamaystirka dastuurka maxaa yeelay dastuurka markii la dhamaystiro wuxuu u baahnaan doonaa afti la qaado aftina lama qaadi karo iyadoo uusan jirin heshiis dhinaca somaliland soomaaliya ama aana xal laga gaaray arrinkaas marka qodobkaas shanaad markaad fiiriso qodobo hadda soo baxay iyo dhamaystirka dastuurka runtii waxaa isleeyahay waa mid suurtagal ka dhigi kara inuu dhamaystiro dastuurka
kaasina wuxuu ahaa cusmaan muxiidiin shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey ismaaciil xuseen farjar